suuqii waahayn ee gubtay muddo laga joogo ku dhowaad toban bilood ayaa waxaa haatan la bilaabay in laga dhiso suuq casri ah sida ay sheegeen injineerada ka tirsan shirkadaha gacanta ku haya dib u dhiska suuqaas warbixin uu arrintaasi ku eegayo waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
inkastoo weli ay sii muuqdaan raadkii iyo dhibaatadii uu ka tegey dabkii ka kacay suuqa waaheen ee bartamaha magaalada hargeysa muddo haatan laga joogo toban bilood oo ku beegan qiyaastii bishii abril ee sanadkii laba kun labiyo labaatankii haddana waxaa muuqata dhinaca kale rajo iftiimaysa taasoo yidiila cusub gelisay dadka guud ahaanba la socday duruufii ka dhashay dabkii suuqaasi ka kacay muuqaaladani waa dib u yegleelid iyo dhismayaal ishaadu marka ay qabato ay ku farxayso sababtoo ah haraagii iyo dambaskii halkan ee maal iyo mood wixii yaallay halkani uu muddo ka muuqanayey ayaa hadda durba isu beddelay muuqaal haykalkiisu dusha ka sii muuqdo oo ah sida uu u eegaan doono suuqani marka uu dhismo qaar ka mid a injineerada shirkadaha ku guulaystay dhismahan ayaa u sheegay barnaamijka qubanaha v o a tirada sekadaha naqshadii hore la soo dejiyey laga tixraacayo ee haatan dhismahoodu uu socdo sakadood waxay isugu jireen arbeerin bolokyo ribeerina iyo bolokyo dibudhisoo loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo marka laba bolok mooyaane labiyo labaatankii kale hawshood waa socotaa waxaan rajaynaa insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh inay guud ahaan noo dhammaystirmaan dadkii bolokkiska lahaa ee guryaha dadweynaha qolo walba waxaa lagu yidhi bologga oo wadaleen idinka ku heshiisaan idinku shirkad alaaleya shirkadda aad jeceshiisiin ula taga nana soo heshiiya qiimaha laydinku dhisayo dowladda boqolkiiba shan iyo afartan bay idinka siin doontaa fiiskaafka horan idinka ku darsanaya iyadoo welibana nashqadii dowladdu aan la dhaafayn dowladduna kula soconayso marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu feersaneed ama ugu cadaaladda badnayd ee la samayn kari lahaa
inkastoo maalqabeenno iyo ganacsato waaweyne ay ku jireen dadkii ku ganacsanayay halkan haddana waxaa ku jiray dad aad u danyara oo muruqmaal iyo maskax maal bale kuwaas oo hanti ku lahaa amaba u soo shaqeeya fooftegi jiray haddaba waxaa la tilmaamayaa inaanay isdhiibin oo aanay noloshoodu markaasi soo gebagaboobin balse ay weli magacii ganacsiga sii haystaan islamarkaana ka xoogsadaan suuqiyo kala duwan sida uu sheegaya mid ka mida ganacsatadii iyagoo halkan hantida ku lahaa oo sharaxaya sida weli dadku ay suuqyo kumeel gaadha noloshooda ugu maareeyaan
dhibtii ka dhacday waxayd runtii in muxuu ahaayey uu basbeelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaynu arkaynaa dadkii ka qaxay bartanee ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tembreriya oo muxuu ahaayey ku yaalla goobo imika muxuu ahaayey meelo kale loo raray oo dawladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaayey suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskugu guuray oo laysciriiday oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay oo muxuu ahaayey dadkiina waddada isku noola waa runtii waa dad isjeceloo way isku soo qaxeen isku soo guureen ganacsigana kolley dad way ka jiraan dad muxuu ahaayey dabadda ka jooga qof kale oo wuxuu hayaba wuu sii wadaa astaantii ganacsinimo
xubin ka mida guddida ganacsatada iyo culimmada somalilan suuqa waaheen ayaa si weyn ugu mahadnaqay dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay suuqan samirka ay muujiyeen iyo sida ay ugu adkaysteen duruufaha adag
horta marka ugu horraysa dadkaasu dad fiican bay ahaayeenoo masiiba ku dhacday way samreen waan xasuustaado kii la waraystaaba markay meeshii dambaska noqotay wuxuu lahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu lahaa markaa horta dadkaasu samirkii ilaahay subxaana wa tacaala wuu u aqbalay waanay meeshii way soo kabatay waa aragtaanoo meel baloogyadii oo dhani gacantaa lagu haya waa kuwa wada dhaqaaqay waxaana la rajaynayaa biidni illaahi subxaana wa tacaala inay dhammaystirmaan markaa dadka waxaan leeyahay sidaa u samirteen maaragtay iminkana u samra ha isdhiibina noloshu waa halgan meelaha tembareerigaa ku sii shaqaysta meeshiina dhowaan iyadoo sallaxan oo sidii hore ka sii fiican yaa u iman doonta biidni illaahi tacaala dhawaaqii gubashada dabkani markuu dacallada dunida gaadhay shanta qaaradood ee adduunkaba waxaa ka soo gurmaday dadka soomaalida ah iyadoo shirkadaha waaweyn ee ganacsatada soomaaliduna ilaa iyo dadka qurba joogga ahina ay isu taageen inay gacan ka geystaan dadkii waxyeelladu soo gaadhay dad badan ayaa habeenka khasaare culus culus culus ku soo gaaray dadku inta badan waxay ka hadlaan waa heen market khasaaraha soo gaaray ani waxaan qabaa in magaalada oo dhani dhaawac soo gaaray waayo baacmishiriga waa heen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo regionkan hargeysa ay ka mid tahay ayuu saamayn ku lahaa ama jabuuti ha haato ama etoobiya ha haato ama magaalooyin kaleba ha haatee marka daarihii u dhowaa waa heen suuqaa waa heen isaga laftiisa oo dahabshiil qaar uu ku leeyahay ama laamaha ay qaar kamid ay ku leeyihiin dhaawac baa ka soo gaaray Donald restaurant dadku way ka yaaceen dadkii magaalada waa laga qaxay waa laga cararay marka taas waxay keentay inaan anagu hadan nahay ganacsatada dahabshiil iyo somtel iyo kamid yeeliyo iyo dahab inaan ganacsatooyinka oo dhan subaxdii bilowno kuwa ugu waaweyn la kulanno ninaanoo khasaarahan dhacay mid hore u dhacay maaha dadku dhibaatada gaadhay maaha waa inuu dadka caawinaa ganacsatada ku khasaaray qaar badan macmiil bay noo ahaayeen ama iidahab bay macmiil u lahaayeen ama dahabshiil bank bay u ahaayeen welina way u yihiin mar walba annaga waxaa naga markaa go'aan ahayd wixii aad dadka ku caawin kartaa waa ina caawisan isla markaaba waxaanu bilownay inaanu lacag ururino mid annagu aanu bixinayno mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joogna ay bixinayaan in dhammaantayo lacag aanu wada ururino waxaan filaya habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobolada dadka Soomaaliya degan yihiin ee 8 milyan oo dollar ama 9 milyan oo dollar markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horeysay ahayd waxay muujinaysaa sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba markii dambana way kasii ballaaratay dadkii qurbaha joogay wadanka magaalooyin kala wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen lacagta khidmadda free baan uga dhignay qof walba account buu ku shubay waxaasoo dhan waxay muujinaysaa soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaata soo gaadho inay ka midaysan yihiin inay iscaawinayaan inay qabiil eegaynin annagu dad kale ku dhaawacmay qabiilkooda maanaan eegaynin baagarankooda maanaan eegaynin macmiil inay noo yihiin iyo kale maanaan eegaynin waxaanu eegaynay dad dhibaata soo gaadhay sidaasaanaan ku caawinay ilaahayna waa nagu guuleeyey hawshan weli way socotaa
khadar maxamed cakulle barnaamijka qubanaha v o a hargeysa